أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayo uu ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo ka walaacsan in donald trump uu meesha ka saaro taageeradii ashahadaladirnimo ee maraykanka uu siin jiray kenya xukuumadda xabashida etoobiya oo sheegtay in tabarta kooxda riddada soomaaliya aysan dhaafsiisnayn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii toddobaad mashruuca saka qaybinta xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix maamul goboleedka ashahadala dirarka ah ee jubbaland oo soo saaray jadwalkiisa doorasho xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka kala dhexeeya murtad gurguurte kulan ballaaran oo looga arrinsanayay horumarinta dacwada oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada iyo culimmada wilaayaadka dalka ayaa ku soo gabagaboobay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kooxda riddada ayaa ku eedeysay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda murtad gurguurte inay lacaga ka soo qaateen dowlada shisheeye
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa ka walaacsan in donald trump uu meesha ka saaro taageeradii ashahadaladirnimo ee maraykanku uu siin jiray kenya warbixinta warkan waxaa inoo sii faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani tan iyo wixii ka dambeeyey lixdii bisha nofembar markii gaal donald trump uu ku guulaystay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkaasi maraykanka ayay isa soo tarayaan walaacyada laga muujinayo isbeddelka ku yimaada siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington dowladda siliibiyadda ah ee kenya oo xiriir ashahadaladirirnimo oo qoto dheer iyo mid dhaqaalaba la leh maraykanka ayaa waxa ay ka walaacsan tahay dib u soo laabashada gaal donald trump diblomaasiyiin kenyaan ah ayaa waxaay aaminsan yihiin in soo laabashada odaygan da-da ah ee trump uu hoos u dhac weyn u keeni doono cilaaqaadka ka dhexeeya nairobi iyo washington dowladda kenya oo si aada ugu tiirsan taageerada amni midda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ay ka hesho maraykanka ayaa aaminsan in trump uu hoos u dhigi doono taakuladaas arrinkaas oo saameyn ku yeelan doona dagaalka ashahadaladirirnimo ee kenya iyo xulufadeeda uga jiraan qaaradda geeska afrika sida ku cad warbixintan uu daabacay wargeyska la yidhaahdo business daily africa warbixintan ayaa tibaaxaysa in awoodda militari ee ciidanka kenya iyo xitaa midda sirdoonka ay si dhammaystiran ugu tiirsan yihiin taageerada maraykanka islamarkaana haddii uu trump dhimo dhaqaalihii uu siin jiray ay halis geli doonto dowladda salibiyadda ah ee kenya barnaamijka maraykanka bixiyo ee loo yaqaano a g o a ee uu ku taageero dowlada dhaca qaaradda afrika oo ay kenya qayb ka tahay ayaa laga yaabaa in la joojiyo sidii uu trump horey u sameeyey afartii sano ee uu xukumayey waddankaas bishii janaayo ee sannaddii laba kun iyo labaatankii mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyaad waaweyn oo barakaysan ka fuliyey saldhigga ciidanka maraykanka gacanka manda bay ee dalkaasi kenya xilligaas oo uu talada maraykanka hayay gaal donald trump waxaana weerarkaas labada dowladoodba uga dhignaa dhabarjab aad u xoogan gaal william ruuto oo ah madaxweynaha waddankaasi kenya ayaa waxa uu ka niyad jabsan yahay tallaabooyinka uu trump qaadi doono isaga oo bishii mey ee sanadkan booqday magaalada washington kolkaas oo ay kenya noqotay xubin dibad joog ah oo ka tirsan silibiyiinta nato tan iyo markii ciidanka kenya ay duulaanka gardarrada ah ku soo qaadeen soomaaliya sannaddii labakunkoyotobankii ayay mujaahidiinta al-shabaab iyana qaadeen howlgallo jihaadi ah kuwaas oo gelgelay magaalooyinka waaweyn ee kenya maamusho sida nairobi mombasa iyo gaarisa waxaana xusid mudan in weerarada mujaahidiintu ay si joogto ah uga socdaan gobolada laamu iyo dhulalka soomaalida ee n f d ee gumaysiga kenya ku hoos jira xukuumadda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in tabarta kooxda ridada soomaaliya aysan dhaafsiisnayn magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya dowladda xabashida itoobiya ayaa weli wado ihaanada ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya xilli xabashidu ay ku adkaysanayso fulinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay muuse biixi sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda itoobiya oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda itoobiya ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay keliya maamusho gobolka banaadir isagoo xusay in shabaabul mujaahidiin ay awood ballaaran ku leedahay soomaaliya mas-uulkan itoobiyaanka ah ayaa kooxda ridada ku sifeeyey mid taag daran oo aan u babaacdhigi karin waajahidda caqabadaha buuraha ah ee ku horgudban isagoo meesha ka saaray suurtagalnimada iyo kooxdan ay dagaal la gasho ciidamada xabashida itoobiya ee ku sugan qeybo ka mid ah soomaaliya sarkaalkan xabashiga ah oo u muuqday inuu ku maadeysanayo kooxda uu hogaamiyo xasan garguurte ayaa carabaabay in taageerada reer galbeedka la-aantood aysan kooxda ridada maalina sii jiri karin isagoo bannaanka soo dhigay habacsanaanta ay kooxdani dhex muquuranayso ሶማሌም ሶማሌ መንግስት ሆነ ይሄ መንግስት እኮ በናዲር ሪጅን መቃዲሾ አካባቢ በናዲር ሪጅን ከዛ እኮ ወጥቶ ብዙ ኤሪያዎች ኮንትሮል እኮ አያደርግም። አሁንም በፒስኪፒ ሚሽኖቹ በተለይ የኛ ሴክተር ሶስት እንደገና ደግሞ አራትም አምስትም ሁለትም እየተደረብን የምናግዘው አለ 3500 ቢያንስ ቢያንስ የኛ አንደር ዩኒፎርም አለ ዩኒፎርም አድርጎ የአፍሪካ ህብረትን ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከ5000 እስከ 7000
ciidamada soomaalidu nalama dagaalami karaan dowladda soomaaliya ka jirta waxay xukuntaa oo keliya gobolka banaadir ee magaalada muqdisho mana hayso awood ceedan ama miisaaniyad ay kula dagaalanto kooxda al-shabaab keliya waddamada reer galbeedka ayaa bixin kara miisaaniyadda howlgallada nabad ilaalinta etoobiya ayaana ah dalka keliya ee leh ciidanka ugu waxtarka badan gobolka geeska afrika
ፉልፊል ላይሆኑ ይችላሉ እነሱ ስላሉ ላይፈጸም ይችላል ለምን በላይ አንደኛ ፒስኪፒንግ ሚሽን እንዲቀጥል ከተፈለገ እነሱ ብቻ አይወስኑም ኮ ወሳኝ አለ ገንዘብ ፑታፕ የሚያደርገው አካላትና ሀገራት tan iyo markii uu khilaafka ka dhex qarxay kooxda ridada iyo nidaamka abiy axmed ayay saraakiisha itoobiyaan ku jeedinayeen hadallo ay ku bahdilayaan kooxdan oo dhammaan jawaab celinada ay bixisay ay noqdeen waxba kama jiraan sida xiradii qunsuliadaha itoobiya ee garowe iyo hargeysa oo cidnaha aysan dheg jalaq u siin iyo dalabkii ahaa in ciidamada itoobiya laga reebo howlgalka afrikaanta taasna ay itoobiya ganafka ku dhufatay howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warbixintan inoogu soo ururinaya howlgalladaasi howlgalladani oo isugu jira dagaalla toos ah iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose oo ah laba wilaayo oo wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guri ay ku shirayeen xubno ka tirsan maamulka ridada ee shabeellada hoose kaasoo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho xubnaha halkaasi ku sugnaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maamulka ridada ee shabeellada hoose waxaana burburay gurigii ay murtadiintu ku shirayeen sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee laboorka degmada baraawe iyo deegaanka buulocolow ee hoostaga degmada baraawe dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus oo saf ah ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee xaafadaha towfiiq iyo makuudo ee magaalada baydhabo waxay sidoo kale mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee ceelhindi ee degmada qansax dheere muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo baxistay duulaanka shareeca la dariirka ah kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii toddobaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri marwaan maxamed ayaa filimkan soo daawaday warbixintanna inooga diyaariyey
waa qaybta toddobaad aflaamta lagu soo bandhigo mashruuca qeybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ee uu baahiyo kanaalka katahay bal akhbaariya waxaa qaybtan lagu soo bandhigayaa sika qaybin maktabka sakawaadka uu ka sameeyey tuulada hiijo maxamed ee hoos tagta degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa halkaasi lagu qeybiyo xoolaha noocyadooda kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dadyow fara badan oo fuqaro iyo masaakiin ah qof walba waxaan leenahay magacaaga dhegayso xuseen faarax cabdalle xuseen faarax cabdulle
waxaa filimkan ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay mashruucan kuwaasoo ka warbixiyey dareenkooda aniga waxaa la yidhaahdaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin xasan kaahin muuse alxamdulilahi rabbilcaalamiin meeshaan jooga maanta waxaa waaye ijo maxaad walaayada islaamka ayaa noogu isugu yeedhay xoolana noo qaybinaysa waxayna i siisay geel alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale kii soo dhiibay ee dhaqay ee intaa ku rafaaday allah u barakeeye walaayada islaamka ee ka soo uruurisay iyadana kor allah ka yeelo annagana allah noo barakeeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
السلام عليكم ورحمة الله طبعا فواري الليسي إسلام إلهي كرها كدغو وانا أرواح كرها إلهي إيدك تعالى الله جري تعالى الله جري
cusmaan aadan umurow wilayd waxaana siiday shan neef oo eri ah gaaladan allaha dulleeyey ras dembese allaha ku rida gacanta wilayada kor allaha ka dhig anigoo ah magacayga maclin isaaq cabdullaahi cabdinuur meelaha darooygana mayleeraay xeeji maxaad insha allahu tacaala xoolaha gacantay ka jiraan waa xoolihii sakada walaayada aan siitay maasha allah eedaanka faraxsan mujaahidiinta guulihii barwaaqaanka ducaaye alxamdulilah gaalada ilaahi jibni
filimkan ayaa qayb ka ah aflaamta uu kanaalka kataabal akhbaariya ku soo bandhigo mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ee wilaayaadka islaamiga
maamul goboleedka shahaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa soo saaray jadwalkiisa doorasho xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka kala dhexeeya murtad gurguurte casaam carafaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo maalinkii shalay baarlamaanka kooxda hurdada soomaaliya uu ansixiyey guddiga doorashada waxaa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah ayaa waxaa arrintaasi kasoo horjeestay maamulka hurdada jubbaland iyadoon axmed madoobe uu ku dhawaaqay inuu qabsanayo doorasho u gaar ah uusan aqbali doonin hindisaha uu wado xasan guurguurte ugu magacdaray doorasho qof iyo cod ah guddiga maamulka lagu yeero jubbaland ayaa soo saaray jadwal doorasho taasoo lagu dooranay xildhibaanada dhawaaqidda ah ee maamulkaas iyo hoggaanka maamulka jubbaland doorasho gaaleedkaasi ayaa la qorsheeyey inay kismaayo ay ka dhacayso inta u dhexeysa toban iyo sideedda ilaa labaatan iyo shanta bisha nofembar bishii lasoo dhaafay agoosto ayuu hogaamiyaha maamulka lagu yeero jubbaland murtad axmed madoobe waxa uu ka baxay shir magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada iyo hoggaanka kooxda herdada kaasoo lagu qaatay go-aan ka dhan ah in la qabto waxa lagu yeero doorasho qof iyo cod ah kulan ballaaran oo looga arrinsanayay horumarinta dacwada oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada iyo culimmada wilaayaadka dalka ayaa ku soo gebagaboobay degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe sida uu inoogu warramayo cismaan axmed dhuubow wuxuu ahaa kulan heerkiisu sarreeyey kaasoo ujeeddadiisu ahayd ka hadalka horumarinta dacwada iyo sidii ummadda muslimiinta loo bari lahaa diintooda islaamka qabanqaabada kulanka waxaa lahaa maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kasoo qayb galay ku dhowaad labaatan ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga kuwaasoo allaha ku sharfay inay ummadda xaqa u caddeeyaan halka kuwa badan oo culimo ku-sheeg ah ay ummadda u horseedeen baadi iyo ka leexashada manhajka toosan ee diinta islaamka ujeeddada shirka oo ahayd is-xoog wareysi dhex maray mas-uuliyiinta loo igmaday maktabka dacwada iyo culimada ayaa looga niqaashay qodobo ay ka mid ahaayeen sideenu hormarinaa dacwada sidee ayay lagama maarmaan u tahay in loo adeegsado marka la doonayo in ummadda la bara diintooda sidee ayaan dhammaanteen ku noqon karnaa ducaad alleh intaas iyo wax ka badan ayaa looga hadlay kulanka socday saacadaha badan warbaahinta islaamiga ah ee al andalus oo ku sugneyd halkii uu shirka ka socday ayaa fursad u heshay inay qaar ka mid a culimmada weydiiso kulanka ku saabsanaa horumarinta dacwada kayfa nudawir aw tadwiir adacwa waxa loo yaqaano waxaan isleeyahay horta dacwada adacwa alislaamiya markii la yidhaahdo waxyaabaha ay ku taagan tahay ee asalka ah waa wixii lagu bilaabay dacwada waxoo asala alkitaab wasunna dacwada islaamiga ah ee haddii la rabo marka in dacwa alislaamiya wax laga qabto ama la hormariyo ama la ballaariyo wax kastoo si kastoo loo dhigaba waa in halkii ay kasoo indilaaqday laga indilaaqo in qof kastoo muslim ah uu qaato shicaarka ah kullunaa ducaatun ila allahi saxaabadu saasay ahaayeen dhammaantayadu ducaad baan nahay diinta ilaahay faafinaysa sidaasay ahaayeen waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa sida xalaqaadka iyo masaajidda iyo madaarista iyo dhammaan macnaa loo loo horumarin lahaa oo kor loogu qaadi lahaa maadaama ay arrintu ay sidaa tahay in juhdi badan lagu bixiyo fadhi badan lagu bixiyo waxa weeye magarasa weydaarsi badan lagu bixiyo cilmi asala qofkii rabo oo kitaab min bidaaya ilaa nihaaya fanni saas oo kale masaajidada unbaa laga helayaa marka insha allahu dadka waxaan kula talin lahaa daalulcilmiga iyo dadka dulaabta ah masaajidada wayna barakaysan yihiin oo dee barako kaleo macnawi waa ku jirtee cilmigiina masaajidada ha loo soo raro oo xalaqaadka waxa weye maarata masaajidada hala keena ha lagu barto aslanba culimmadu waa derbiga ugu weynoo ummadda fitanta ka hortaagan shubuhaadka ka hortaagan dalaalka ka hortaagan cadowga ka hortaagan hadya jeerba horkacaysaay ummaddu door weyn bay ummadda horteeda ku leedahay weligeedna way ku lahan jirtay haddana way leedahay mustaqbalkan insha allahu tacaala dadka ummadda hormoodka u ah salaadiinta iyo cuqaladooda ee mafaatix lilkhayri maqaaliiq lishari ah dadkaas inay fahmaan waajibka ka saaran ummadooda oo ayagu dacwada ay horkacaan oo culummada marka ay yidhahdaan kaale reerkeyga wax u sheega kaale meeshaan wax ka sheega halkaan mahad baan ka furnaa halkaan magaciisaan ka furnaa ummadihii futuuxaadka horumarka islaamka gaadhay bariga iyo galbeedkaba waxay ku horumariyeen inay dadkii risaalada u gudbiyeen ummaddii caajimta carabiga bareen oo kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii rasuulka loo bayinay ummaddii risaaladii halkii ay taagnayd bay ka qaadeen kuwii la gaadhsiiyey ayaa sii gaadhsiiyey kulankan oo ahaa mid ay ka soo baxeen talooyin muhiim ah ayaa la filayaa in laga dareemo wilaayaadka islaamiga ah kaas oo maktabka dacwada iyo culimmadu ay isku raaceen in kor loo qaado heerka aqooneed ee bulshada ku hoos nool wilaayaadka islaamiga kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedeysay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda murtad xasan gurguurte inay lacag ka soo qaateen dowladda shisheeye abuusheybe ayaa warkan inoo faahfaahinaya
ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ku xasan gurguurta ku eedeysay in lacago ka soo qaateen dowlado shisheeye islamarkaana lagu soo amray inay wax ka sheegaan gurguurte wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada murtadka lagu magacaabo axmed macalin fiqi ayaa sheegay in xildhibaanada mucaaradsan kooxda riddada ay u shaqeeyaan dowlado shisheeye ayna ka soo qaateen lacago aada u fara badan murtad fiqi ayaa hadalkiisii intaasi ku daray in mucaaradku hadal walbo ay sheegaan lacago gaara lagu siiyo taasoo marka ugu dambaysa ay doonayaan inay fashiliyaan waxaa ayaan daraa in nin xildhibaana uu la soo istaago maalin dhoweyto wasiiro iyo madaxdii dalka inuu ceebeeyo oo yidhaahdo dhulkaa waxaa lagu kala gadanaya gorgortan baa ka socda madaxtooyadii wasiiradii waxay rabaan bay gadanayaan madaxdii dalku saasay samaynayaan in nin xildhibaanah arrintaas la soo istaago oo magac xumayn dalka uu sidaas ula soo istaago dalkaanna waxaan ognahay rag mas-uuliyiina oo lacag lagu soo siiyey oo dowlado kale lacag ay soo siiyeen oon haynaa faktiskooda iyo xaqiiqdooda oo maaragtay magacdil sameeya biil ku qaata magacdilkana qaad sameeya biilna ku qaata waan ognahay taas waana la ogyahay weynays yaqaanaan dadkaas dadkaas inay dadka soo hor istaagaan ma ahayn oo weliba soomaali inay waxu sheegaan ayagoo la og yahay dowlad kale lacag inta soo siisay markaas saas leenaha in aniga dadka ku leebaalgareeya dadka meyhi laakiin xaqiiqo lahayo weeye in inta lu wax la soo siiyo biil bil kasta u soo dhaco ah meeqaad sheegtay meeqaad dowladda iyo dadka ceebaysa meeqaad dad wada socday kala firdhis meeqaad doorashada hor istaag hadalka ka soo yaray kooxda riddada waxa uu imaanayaa xilli shalay xubno mucaaradka ka tirsan islamarkaana ay ku jiraan shariif murtad iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ay shir jaraa'id ku qabteen muqdisho iyagoo eedeymo xoogan u jeediyey xasan gurgurte murtad cabdiraxmaan axmed shakuur ayaa waxa uu ku celceliyey in murtad gurgurta uu si baan u iibsanayo dhulkii danta guud asagoo ashkhaas gaara ka iibinaya islamarkaana dadkii laga birkiciyey dhulkaasi aan waxba loogu qaban hantida qaranka ee la gadaayo ha la joojiyo in wasaarado iyo wakaalado aysan lahayn meelay degan yihiin ay xarumo lahayn hantidii dhulkoo dhan qarankaoo dhan leeyahay waa laga maarmay sax maaha dowladdii way macno beeshay way qiimo beeshay dalkii xukuumad tayale kama jirto amni waa aragteenoo meesha hadda uu maraya in kaga sheekaynayno dagaalkii al-shabaab meeshuu maraya la isaga sheekaynaayo kelimatu xaqin uriidu biha extension waay waa kelimad xaqi qof iyo cod laakiin extension uu madaxasha ku doonayo warbixintaasina waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka inta aan war midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno inshaa allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu